wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadihi ilaa yowmi اddiin sheekhu wuxuu yihi raximah allahu tacaala rukuuc rukuucda iyo axkaamteeda baabkii ka hadlayay kani weeye qaala faidaa faraqa markuu ka faaruqo min alqiraa'ati akhrintii qur-aanka faatixada iyo qur-aanku ka dambaysiinayey sakata waa aamusayaa saktatan aamusitaan latiifatan yar oo wakhtigeedu aanu dheerayn wa bimiqdaari maa qadarkeeduu yahay inta yataraaddu ilayhi uu u soo noqonayo nafasuhu neefsigiisu oo intuu soo neef ceshanaayo waa in qadarka aamusitaankaasi uu leegaado waxaa sheekhu masaladan uga jeedaa qofkii tukanaya marka qur-aanka u akhriyo faatixada ama faatixada qur-aankii ka dambeeyeyba isagoo weli qur-aankii carabka kusii haya waa inaanu markiiba rukuuc aanu ka gaadhsiin qur-aanka iyo rukuucitaanka waa inuu udhaxaysiiya aamusitaan yar oo kooban aamusitaanka qadarkiisu intee buu noqonaya waxaa shakila-aana qofku marka uu wax akhriyaayo qiraa'ada markuu dhammeeyo wuxuu u baahan yahay inuu soo neef ceshado oo naqaskii waxa weeyaan uu iska soo saaro waayo waxaa shakila-aana inuu xiiqayo qofku markuu wax akhriyayo naqasku uga soo bixi maayo siduu uga soo baxayo markan uu iska aamusan yahay marka aamusitaankan ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen waa mustaxab ama waa sunna weeyi imaamu nawowi raximah llahu tacaala wuxu uhi waqad itafaqa ashaaficiyatu cala istixbaabi hadihi sakta waxay isku waafaqeen culamaau shaaficiya aamuskaa yar ee qiraa'ada iyo rukuucda u dhaxeeya inuu yahay mid sunno ah kitaabkiisa majmuuca ayuu sidaa ku yidhi qadarkiisan sheekhu uu sheegayna waxaa sheegay oo uu ka soo raray ibnulqayim raximah llah ayaa tilmaamay qadarkeedu inu intaa leegiyay uma dabeetana yarfacu kor buu u qaaday yadayhi labadiisa gacmood markuu in yar aamuso qiraa'ada dabadeed cala alwujuuhi wejiyadii buu kor ugu qaadaya almutaqadima ee hore inoogu soo maray fi takbiirati alixraam macnaa saddex hay-adood ama qaab oo gacmihiisa kor uu ugu qaadi karo ayaa inugu soo maray takbiirat lixraam saddexda laftoodii ayuu kala dooranayaa ta uu doonaya uu samaynayaa markanuu sii rukuucayana saddexdaasi waxay ahaayeen inay takbiirta horayso gacmaha kor loo qaadayaa ay dambayso iyo in gacmaha kor loo qaado takbiirta la dambaysiiyo iyo in takbiirtiiyo gacmaha kor loo qaadaya ay wada socdaan oo isku hal mar ay dhacaan saddexdaasi ayaa takbiiratulixraamka ku bannaanaa saddexda laftoodii ayaa ku bannaan takbiirtan uu la imanayo qofka tukanayaa marka uu sii rukuucayo inuu markaa gacmaha kor u qaadayo marka uu sii rukuucayo waa sunnadii rasuulka sala allahu caleyh wasalam bal tawaatara hada rafcu can rasuuli illah xadiid aada u fara badan rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka soo aroortay ayaa tilmaantay kor u qaadista gacmaha kor loo qaadayo marka lasii rukuucayo cabdullaahi bnu cumar wuxuu yihi sida bukhaari iyo muslimba ay wariyeen ana rasuula اllahi salى اllahu aleyh wasalam kaana yarfacu yaday xadwa mankibay ida اftataxa salaa rasuulku gacmihiisuu kor u qaadi jiray oo uu la simi jiray labadiisa garab manaa baabacada dhabarkeeda labada garab lala simaya sa hore aynu soo tilmaanay in lagu taabanaya maaha waa lala simaya ida ftataxa salaa salaada markuu xidhanaayo waidaa kabara lirukuuc iyo rukuucda markuu usii takbiiranayana sidii oo kale uu kor ugu qaadi jiray waidaa rafaca ra'sahu min arukuuc iyo markuu rukuucda kasoo tooso rafacahumaa kadalika qaala wayukabiru wuu takbiiranayaa wahuwa waajibun oo markuu sii rukuucayo waa takbiiranaya waa takbiiranayaana macnaheedu waxa weye wuxuu odhanayaa allahu akbar oo si saxa ugu dhawaaqaya oo waa takbiirashadaasina waajibun weeye markuu sii rukuucaya inuu takbiirto allahu akbar uu yidhaahda waa waajib oo hadduu ogaan uga tago salaadiisu way buraysaa haddii uu sahwiyo uu ilaabana sujuudu sahwi buu ku kabayaa inay waajib tahayna waxay culimmadu u daliishadeen rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim takbiirta noocaasiya waa joogtay oo abu hureyra wuxuu yihi kaana rasuulu llahi yukabir xiina yaquum uma yukabir xiina yarkac rasuulku salaada markuu u kacuu xidhanayana allahu akbar buu odhan jiray marka uu sii rukuucayana allahu akbar buu odhan jiray oo isagoo iska aamusanun ma rukuuci jirin ninkii salaadiisa xumeeyey ee rasuulku salaada uu barayna waxyaabaha uu amray bay takbiirtaasi ka mid ahayd amarka rasuulkuna wuxuu faa'iideynayaa waxa uu amray inuu yahay waajib dhinac kale haddii laga eegana waa shicaaru lintiqaal min ruknin ilaa aakhara takbiiraat lintiqaalka oo qofku markuu xaalad ka guuraya mid kale uu guurayo uu la imanaya waa calaamada tusisa qofku rukunkii hore inuu ka baxay oo mid kale waxa weeyaan uu guuray oo iminka waxaad ku jirtay rukunkii qiyaamka ama taagnida waxaad doonaysaa rukunkaa inaad ka guurto aada u guurto rukunka ku xiga oo ah rukuucda shicaarka iyo calaamadda markaa tusinaysa intiqaalkaaga iyo geedigaagaasi waa maxay waa takbiirta weeye takbiiratulintiqaalka la ydhaah waana sida uu yahay madhab alxanaabila inay waajib tahay laakiin culimada kale oo culimada badankooda ah waxay ku tageen takbiirtaasi inay sunno tahay sida daliilku tusinayaana waa inay waajibtay wey marka gacmaha kor u qaado ee uu takbiirto ayuu uma dabeetana yarkacu rukuucaya biqadri maa intii qadarkeed buu rukuucda gaadhsiinayaa tastaqiru ay xasilaysa mafaasiluhu yacnaa xubnihiisu kala gooysyadiisu oo ya'khudu uu qaadanayo kullu cudwin xubin kastaa ma'khadah meesheeda ay ku xasilayso wa haadaa ruknun rukuucdaasina waa rukun weeye rukuucdu waa rukun ka mida arkaanta salaada oo hadduu qofku ogaan uga tago salaadiisu waa buraysaa haddii uu ilaabana ragacaddii rukuucda uu ka ilaabo o dhan waa inuu kusoo celiyo oo ragacadda ay rukuuci ka maqantahy waa ragacadaan jirin weeye waayo rukun baa maqan hadduu rukuuc ilaabo waa inuu kusoo celiyo ragcaddii oo dhan oo ragcaddaa uu rukuucda ka ilaabay waa mid aanay waxba ka jirin waayo rukun baa ka maqan inay markaa rukuucdu tahay rukun arkaanta salaada ka mid ah waxaa tusinaya qur-aanka ayaa ina amray yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu buuhi ilaahay muuminiinta ilaahay u rukuuca oo u sujuuda faqad amara allahu birukuuc ninkii salaadiisa xumeeye almusiiu salaata ninkaa loo yaqaanayna rukuucdu waxay ku jirtay waxyaabii rasuulku amray calayhi afdal salaati watasliim culimaduna way isku waafaqeen dhammaantood inay rukuucdu tahay rukun arkaanta salaada ka mid ah haddaba waxaa isweydiin leh goormaa la odhanayaa qofkii waa rukuucay foorarsiga uu taagnidii ka soo foorarsanayo markuu heerkee gaadhsiiya abuu qofku rukuucsay waa maxay inta ugu yar ee qofku raakicuu ku noqonayo ee rukuucdii ka gudaysa aqalu maa yujzi fi rukuuc wa an yanxani bixayu tamasu yadaahu rukbatay qofku markuu sidaa u taagnaa waa inuu soo foorarsado oo foorarsigaa ugu yaraan uu gaadhsiiye heer labadiisa gacmood uu gaadhsiin karo jilbaha laakiin hadduu saa u yaro foorarsado oo gacmihii aanay jilbaha gaadhsiisnayn taasi rukuuc maaha weli waa taagan yahay inuu taagan yahay buu weli xisaabsan yahay markaa rukuucda qadarkeeda ugu yari waa inuu soo foorarsado qadar ay gacmihiisu gaadhayaan jilbihiisa ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahan yanxani bixayu yakunu ila rukuuci taam aqrab minhu ila alqiyaami taam waa inuu foorarsado ilaa uu gaadhayo heer rukuucda dhammayska tiran ee dhabarkiisu uu siman yahay uu uga dhowaado taagnida dhammayska tiran ile qofkii marna taagni dhammaystiran buu taagay marna rukuuc dhammaystiran oo dhabarkiisu siman yahay ayuu rukuucsan yahay marna labadaasuu u dhaxeeyaa marka haddaanu soo foorarsan dee ma rukuucin oo qiyaam taama buu ku jiraa hadduu si dhammaystiran u rukuuco dhabarkiisa uu sinmayna dee waa rukuucsan yihi rukuuc dhammaystiran laakiin labadaa inta ka dhaxaysa weeyaan waxaa laga hadlayaa labadaa inta ka dhaxaysa ee qofku uu soo foorarsaday oo aanu si dhammaystiran u taagnayn si dhammaystiranna aanu u rukuucin oo dhabarkiisu aanu sinmin goormaa la odhanaya waa rukuucay goormaasaa laodhanaya weli ma rukuucin haddii xagga rukuucda uu u dhowaado rukuucda dhammayska tiran hadduu xaggeeda u dhowaado oo taagnidii uu uga dhowaado markaasuu rukuucsan yahay laakiin haddii weli rukuucda dhammayska tiran iyo qiyaamka dhammayska tiran xagga qiyaamka dhammayska tiran uu u dhow yahay walow haba yaro foorarsadabee dee raakic maaha kaasi sidaas ayay ku xadiyeen rukuucda jamaahiir alculamaa cilmiga badankooda waayo sheekhu wuxuu uhi kayfiyat rakuuc wayadacu u dhigaya siduu u rukuucaya haddaba wayadacu waa dhigaya yadayhi labadiisa gacmood labadiisa baabaco calaa rukbatayhi labadiisa jilib waa inuu saaro wa yumakkinahumaa waa inuu ka buuxsado min rukbatayhi labadiisa jilib oo bimacnaa waa in gacantu ay jilibka cadaadiso oo cadaadintaasi maxay faa'iidaynaysaa waxay faa'iidaynaysaa inuu dhabarku sinmo haddaad si khafiifa aad gacmaa u saarta jilibka ogow dhabarkaaguma sinna ama madaxaagaa taagan oo dhabarkiibaa dib u foorara ama madaxaagaa fooraro o dhabarkiibaa taagan oo tamkiinkaa iyo ka buuxsigaasi kucadaadintaasi waxay ka mid tahay waxyaabaha kuu fududayna kuu suurtogelinaya inuu dhabarkaagu sinmo wayufarija bayna asaabicihi faraa waa inuu saa u kala kaxeeyo oo fariyo saa isugu dhegan inuu jilbaha duldhiga lama rabo waa inay faruu saa u kala tegsan yihiin kaannahu qaabidun sidii oo uu ku qabtay oo kale waa inuu ka dhigo calaa rukbatay labadiisa jilib ku qaba laguma odhe laguma laha laakiin sidaad faraa u kala kaxaysay iyo cadaadinta aad ku cadaadisay waa inay u muuqan karto ama ay u sawirmi karto sidii oo aad labada gacmood aad ku haysid jilba oo aad sidaa ugu qabatoo kale waa inay ay u muuqato wa hada kullu waajib intaasoo dhammina waa waajib intaaba inaad samaysaa oo haddaad foorarsatay inoo gacmaha inaad jilbaha duldhigin rukuucdii lagaa rabay lamaad iman haddaad duldhigto si khafiifa aad u duldhigtayna rukuucdii lagaa rabay weli lamaad iman markaa rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim sidaasi ayaa u rukuuci jiray sheekhu uu sifeeyey wuxuu uhi wayamuddu dahrahu dhabarkiisa waa uu fidinayaa wayabsutuhu waanu kala bixinayaa manaa dhabarkiisa waxa uu ka dhigayaa mid sidaa u fidsan oo hoosna u foorarin maayo korna u taagi maayo xataa low subba ilaa haddii lagu shubo calayhi dhabarka dushiisa almaau biyo lastaqara biyahaasi halka ay fadhiisan lahaayeen sida dhagaxa ay dul fadhiistaan wahuwa waajibun dhabarka in sidaa loo fidiyaana oaan hoosna loo foorarin korna aan loo taagini waa waajib buu ihi sheekhu waayo rasuulku wuxuu ihi sala allahu calayh wasalam laa tujziu salaatu laa yuqiimu rajulu fiiha sulba fi rukuuc wasujuud asxaabu sunna alarbaca ayaa wariyey ka gudi maysa ninka salaad aanu dhabarkiisa toosin marka uu rukuucsan yahay iyo marka waxa weeyaan uu sujuudsan yahayba manaa dhabarkiisa aanu kala bixin taasina waxay ku suurto gelaysaa bay yidhaahdeen ahlulcilmigu raxmatullaahi calayhim labada gacmood inuu labada jilib si fiican ugu qabto farahana uu kala kaxeeyo dhabarkana uu kala bixiyo uu kuna nagaado ilaa xubin waliba meesheeda ay ku xasilayso walaa yakhfidu ra'sahu madaxiisa foorarin maayo walaa yarfachu korna u taagi maayo walaakin yajcalu wuxuu ka dhigayaa madaxiisa musaawiyan mid la siman lidahrihi dhabarkiisa mid la siman ayuu ka dhigayaa rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim sida saxaabada salaadiisa sifaysay ay tilmaameen sida abu xumayd asaacidi oo kale madaxiisa mana foorarin jirin markuu rukuucsan yahay korna uma taagi jirin wuxuu ahaan jiray madaxiisu mid la siman dhabarkiisa sifaadka markaa rukuucda ee axaadiidu ay tilmaamaysaa waa sifaad maanta laga haajira weeye dadka cid sidaa rasuulku u rukuuci jiray u rukuucdaa haddii ay jirtaba aad iyo aad bay u yar tahay dadka badankooduna sifaadkaa rukuucda maba xusuusno markay rukuucsan yihin foorarsa ayuunbay xusuusan yihin laakiin dhabarka sin iyo madaxa hoosna ha u dhigin korna ha u taagin gacmaha si fiican jilbaa ugu qabo lamaba xusuusnaba sifaadka noocaasiya wa yubaacidu mirfaqayhi labadiisa suxul waa inuu ka fogeeyo can jambay labadiisa dhinac markuu rukuucsanyi saa waa ina uga go-naadaan waa inaanay halkan dhinaca waa inaanu ku nabnayn suxulkiisu markuu rukuucsanyi oo taasi suurto gelin mayso xaaladaasi inuu dhabarkiisa simo waa in waxa weeyaan suxulku dhinaca uu ka go-o weeye oo sidaa aanu ugu qaban sidaa uga gooyo wa kaana yujaafi mirfaqayhi can jambayhi saasay rasuulka salaadiisa saxaabadu u sifeeyeen labadiisa suxul labadiisa dhinac waa ka fogeyn jiray wa yaquulu wuxuu odhanayaa fii rukuucihi intaa uu rukuucsan yahay subxaana waxaa xumaan oo dhan ka fog oo ka nasahan rabbiya alcadiim rabbigayga weyn allah i abuuray ee ileh ee imaamula rabbi macnaheedu waa sidaa alcadiimu ee mid weyna wa sifaat alcadama waalkamaal sifaatkii weynida iyo dhammaystiranka iyo wanaagga iyo quruxda ku sifoobay oo adkaartaa la akhrinayo salaada dhexdeeda ducooyinka iyo adkaartaa waa in macnahooda la barto sidaasuu qofku ku noqon karaa mid salaadiisa ku khushuucsan hadduu macnaheeda garanayo macnaheedana uu fiirsado markaad rukuucsan tahay subxaana rabbiya alcadiim haddaad dhuuxaysa ka waran oo aad dhadhaminaysa waad khushuucsantahy lakiin haddaanad macnaheedaba garanayn ka waran waxaanad garanayn o aad akhriyayso ama macnaheeda aad garanaysa macnahana aanad uba fiirsanahayn ilaahay weynidiisa iyo xumaan oo dhan inuu ka nasahayo uu ka fog yahay ayaa la rabaa inaad xusuusato xaalada aad rukuucsan tahay dikrigani taasuu ku xusuusinaya alaa maraatin saddex jeer buu odhanayaa sheekh األbاnي wuxuu leeyahay fي أصli صفaة صلاaة النabiy أxaadiiث baa ansaxday marka asaaniideeda laysu geeye laysku kabkabo qaydkaasi ama tiradaasi saddexdaa tilmaamaysa inuu ugu yaraan saddex jeer u akriyo iبn الqayim iyo صديq xasan khan baa qaydka diido o yihi saddex iyo laba iyo midtoona laguma xadidine intuu ka gaadhsiin karayaba waa inuu akriyo aw أkara ama saddex waa ka badin karaa maxaa u daliila saddex in laga badin karo taa waxaa laga qaadanaya baydhan culimmadu axaadiida saxiixaynka ku taalla ee tilmaamaysa rasuulka qiyaamkiisii taagnidiisii iyo rukuucdiisii iyo taagnidii rukuucda ka dambaysay iyo sujuuddiisa iyo fadhigiisa u dhexeeyey labada sujuudood inay ahayd qariiban min asawa mid isku dhowdhow markaa rukuucda qiyaamkii uu qiraa'ada dheereynayay ku dhoweyd miyaa la odhan karaa saddex jeeroo quri yihi subxaana rabbiy alcadiim macnaheedu waa inuu ka badiyo weeye halkaasi ayay ahlucilmigu markaa ka badinta ay ka qaateen mana ogi cid ahlucilmiga ka mida oo tidhi saddex lagama badin karo markaa dikrigan xukumkiisu muxuu yahy markaad rukuucsantahay subxaana rabbiy alcadiim inaad tidhaahdo aimada qaarkood ama ahlucilmigu waxay u badayen inuu sunno yahay lakiin ahlucilmiga qaarkood baa ku tegay inuu waajibiye sida imaamu axmed iyo isxaaq ibnu rahawiya iyo daawuud iyo ibnu xasam xadiidu cuqba ibnu caamir ayaanay daliishadeen oo cuqba wuxu uhi lamaa naزlat fasabix bismi rabbika alcadiim qaala lanaa rasuulu llahi ijcaluuha fii rukuucikum marka aayaddaasi dadka amraysa ilaahay inay u tasbiixsadaan magiciisa alcadiim iyagoo isticmaalaya adeegsanaya aayaddaasi markay soo degtay buu rasuulku uhi ijcaluuha fii rukuucikum rukuucdiinna geliya oo markaad rukuucsantihiin bimacanaa dikrigaa la yimaada falamaa naزlat sabix isma rabbika alأclىa qaala ijcaluuha fii sujuudikum oo subxaana rabbiya alaclaa dhaha markaad sujuudsan tihiin wa kadalika rasuulku waa muwaadabeeye waa joogteeyey marka adkaar kaloo rasuulku u akhriyi jirayna waa jiraan oo subuuxun quduusun rabu اlmalaa'ikati wاlruux ay ka mid tahay marka waa la tanwiicinaya ama subxaana rabbi alcadiim dheh ama waxaad tidhahdaa subuuxun quduusun rabu lmalaaikati wاruux iyo adkaarta kale lamida marba tii kuu fududaata akri oo tanwiici marba nooc la kaale taswiyat larkaan arkaantii salaada simisteeda la simaayo xagga dheeraynta wa min asunati sunada waxaa ka mida an yusawiya inuu simo bayna alarkaan arkaanta salaada inuu simo fi tuul xagga dherarka fayajcala uu ka dhigo rukuuca rukuucdiisa iyo wa qiyaamahu taagnidiisa bacda rukuuci rukuuca dabadeed uu taagan yahay iyo wa sujuudahu sujuudiisa iyo wa jalsatahu fadhigiisa bayna sajdatayn labada sujuudood inta udhaxaysa uu fadhiisanayo qariiban mid isku dhow min asawaa xagga isku mid noqoshada oo sida saxiixaynka ku taalla rasuulka salaadiisu sidaasaa yahay oo sunnaha ka mid maaha in rukuucda aada loo dheereeyo sujuuddana la gaabiyo ama in rukuucda la gaabiyo sujuuddana aada loo dheereeyo waa inay salaada aadu isu miisaanaato oo ay noqoto waxa weeyaan mid xagga dherarka isu dhowdhow sida salaaddii rasuulku ahayd sala allahu calayhi wasalam walaa yajuusu ma banaana an yaqra'a alqur'aana qur'aan inuu akhriyo fi rukuuc rukuucda dhexdeeda walaa fi sujuud iyo sujuudda dhexdeeda toona sida imaam muslim uu warinaayo cali bn abi aalib wuxuu yihi nahaanii rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam an aqra'a alqur'an fi اrukuuc wa fi sujuud rasuulku wuxuu ii diiday anoo rukuucsan inaan qur'aan akriyo anoo sujuudsan inaan qur'aan akhriyana waa ii diiday bal rasuulkaa yidhi salى اllahu alيه wasalam nuhiitu can qira'ati اlqur'an fi اrukuuc wa fi sujuud waa la ii diiday qur'aan inaan akhriyo anigoo sujuudsan iyo aniga oo rukuucsan rasuulku wuxu uhi ama arukuuc facadimuu fiihi rabba rukuucda miyaa qur-aan ha akhriyine ilaahay weyneeya intaad rukuucsantihin subxaana rabbiya alcadiim iyo adkaarta kale la mida rasuulka ka soo aroortay akhriya wa ama asujuud faakiruu fiihi min adducaa faqaminun an yustajaaba lakum sujuudda miyaa ducada farabadiya buuhi rasuulku waxaad mudantihiin haddaad ducada badisaan idinkoo sujuudsan in ilaahay ducada idinka aqbalo oo xaaladda qofku uu sujuudsanya waxay ka mid tahay min mawaaطini ijaabati ducaa meelaha ducada la aqbalo ayay ka mid tahay marka markaad sujuudsan tahay ee adkaartaasi aad akhrido subxaana rabbi alaclaa kadib ducada farabadi haddaad garanayso ducooyinka rasuula ka soo aroray kuwaa ku ducaysa haddii kalena maa fataxa allahu calayk khayrka adduunye ka akhriya ilahay weydiiso lakiin qur-aan in la akhriyo lama ogola rukuucda dhexdeeda sujuudda dhexeeda nahyigaa laysu diiday in qur-aan la akhriyo fi rukuuc wa fi sujuud waxay ka mid tahay waxyaabaha culimmadu ay u daliishadeen inay waajib tahay dikriga in la akhriyaa subxaana rabbi alcadiim la yidhaahdo ama adkaarta kale waayo in qur-aan aad akhrido rukuucda dhexdeeda ama sujuudda dhexdeeda maxaa lagugu diidey waxaa lagugu diiday dikrigaa meesha loo banaynaya adaad meeshii qur-aan aad ku buuxiso dee dikrigii bay meeshuu ka buuxsamaysaa marka adkaartaa kale ayaa la rabaa inaad akhrido si awgeed baa laguu diida inaad qur-aan aad akhrido waxaana taa aynu ka faa'iidaysanaynaa baaraka allahu cibaadadu inaanay ku dhisnayn caqli iyo sida adiga kula fiican ee cibaadadu ay ku dhisan tahay inaad ilaahay addoon u noqoto sidii lagu yidhi samee inaad samayso si aan cibaadada loo sharciyeyna inaanad ula iman masaladaasi waxaan u keenay dadka qaarkood ayaa marka cibaadaadka qaarkood oo meeshoodii meelaan aan ahayn ay dhigeen loo diida waxay ku odhanayaan ma khayrkaad ii diidanta bal rasuulku wuxuu yidhi markaad rukuucsan tihiin iyo markaad sujuudsan tihiin qur-aan ha akhrina haddaynu idhaahna ka waran rasuulka ilaahay qur-aanka in la akhristo dadka muxuu ugu diidaya waaba qur-aan be qur-aanku miyaanu dikriga kale ka fadli badnayn soo mushkilad noqon mayso oo muran aynu ka hor keenno amarkii rasuulka sala allahu aleh wasalam dadka qaarkood haddaad tidhaa war salaada marka la dhammeeyo duca jamaaciya maleh duca imaamku uu duceeyo oo aamiin laga daba yidhaahda maleh ee qof waliba adkaartii rasuulka ka soo aroortay waa inuu akhristo ayaa waxay ku odhan war ma ilaahay inaanu barinaabaad noo diidaysa maya ilaahay inaad barida anuu kuma diidayo waana in kule sujuudda ku ducayso oo atixiyaadka markaad dhammayso ducayso oo salaada markaad dhammayso adkaartaa rasuulku akhrin jiray akhri laakiin waxaan ku leeyahay salaada marka la dhammeeyo duca jamaaciya in la ducaystaa oo si wada jira loo ducaynayo dee rasuulku muu samayn ile salaada yaanu kaga dayanaynaa inagu ma wixii inala fiicnaad un baynu inagu xagga dambe iyo xagga horeba kaga daranayo dhexda mise sidii rasuulku u gutay bilowgeeda dhexdeeda dhammaadkeeda gebagabadeeda ayaynu u gudanaynaa waajibku waa inuu saa aynu tukanaa salluu kamaa ra'aytumuuna usallu maalinna may dhicin nebi maxamed intuu salaada dhameeyey isagoo imaamkii ummadda inuu duceeyo aamiin ay ka daba lahaayeen ee adkaartuu akhrisan jiray ducadaasi jamaaciga salaada dabadeed la ducaynayaana dhibaatooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah yaani mashaakilkeeda waxaa ka mid ah adkaartii mashruuca ahayd salaada dabadeed in la akhriyo ayay meesha ka saartay iyadoo weli dadkii aanay adkaartii dhammaysan ducooyinkii rasuulku ina baray salaada kadib inaynu akhrino ayuu imaamkii duca bilaabaya deetana ducadii baa lala wadaya marka la dhamayna faatixa la kala dareerba adkaartii waa meesha ka baxda ta kale qof waliba dan buu leeyahay soo maaha dantaada iyo muraadkaaga ilaahay u bandhiga adigu ciduun ha u daba fadhiine oo intaad leedahay imaamku muxuu u ducayn waaya adigu maxaad u ducaysan weyde od ilaahay u bari weyda adigaa waxaad ilaahay ka doonaysa yaqaanee oo sujuudda ilahay aad ugu baryi weyde oo atixiyaadka kadib ilahay aad u baryi weyde oo markaad kelidaa timxaad ilahay u baryi weyde marka waxaan uga jeedaa sidaa laynoogu diiday qur'aanka inaynu akhrino rukuucda dhexdeeda sujuudda dhexdeeda ayaa cibaado kale haddaynu dhigno meesheedii meelaan ahayna khalad ay u noqonaysa alictidaalu fi rukuuc ictidaalkii uu la imanayey min arukuuc rukuucda uu ka soo toosayey marka ictidaalku waa toositaanka rukuucda uu ka soo toosayo uma dabeetana yarfacu sulbahu dhabarkiisuu kor uga soo qaadaya min arukuuci rukuucdii oo dhabarkiisu soo toosinaya ilaa uu mudh yidhaahdo si toosa uu isu taago ama xagga taagnida uu dhowaado wa haadaa ruknun inuu rukuucda ka soo toosaana waa rukun haddii isagoo rukuucsan uu hoosun usii socdo halkaasu sujuuddii uu kasii wado ka war oo inuu sooba toosinba dee salaaddiisu ansixi mayso oo rukun buu ka tegay ka mid ah arkaantii salaada oo rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim ninkii salaaddiisa xumeeyey sidaasuu amar ku siiyey uma arfac xataa taطma'ina qaa'ima kadib ka soo toos buuri rukuucda ilaa aada xasilaysid adigoo taagan oo taagnida aad ku xasilaysid rukuucda ka dambaysa wayaquulu wuxuu odhanaya fi anaaءi اlictidaal markuu soo toosayo markuu toosu istaaga maaha waa markuu soo toosayo ee uu bilaabo toositaanka rukuucda uu ka soo toosayo wuxuu odhanayaa samica allahu liman xamidah wa hada waajibun inuu samica allahu liman xamida yidhaahdaa waa waajib oo isagoo aamusan inuu iska soo tooso maaha marka waa samica allahu liman xamida waa dikru eesh alictidaal waa dikriga lagu soo toosayo weeye sida inoo iman doonta rabbanaa walaka alxamdu iyada goormaa la odhanaya marka la toosee la istaago rukuucdii si dhammaystira looga istaago marka inta aad soo toossid aad soo kacaysid waa samica allahu liman xamida marka aad si fiican usoo wada toostidna waa rabbanaa walaka alxamd oo midna waa dikru alictidaal midna waa dikru alqiyaam bacda rukuuc samica allahu liman xamida waa dikriga lala imanayo markaad rukuucda ka soo toosaysid rabbanaa walaka alxamduna waa dikriga lala imanaayo marka aad toostid ee aad si dhammaystiran isu taagtid samica allahu liman xamidahu macnaheedu waa maxay ilaahay wuu maqlay cidda mahadisa maqalkana halkan macnuu xambaarsan yahay waa alistijaaba ilaahay waa maqlayo waa ajiibay weeyi cidda ilaahay ammaanta ee u mahadnaqda marka la yska ilaaliyo maaha duco samic allahu liman xamid oo maaha macnaheedu ilaahay ow ku mahadinayna maqal maaha macnaheedu ee waa ikhbaar iyo waran waxaanan taa uga socdaa markaad samic allahu liman xamida leedahay farahaagu waa inay xagga qiblada u jeedaan sidii markii aad takbiiranaysay ay xagga qiblada ugu jeedeen oo waa khalad in gacmaha xagga samada loo taago marka samic allahu liman xamida la odhanayo khaladkaasina wuxuu ka dhashay samic allahu liman xamid oon macnaheeda la fahmin oo dadku ducay moodeenoo dabeetana samic allahu liman xamida waa kuwa fariid samada u taagay inay ilaahay baryayaan bay moodayaan waa in markaa khaladkaana lagu baraarugsanaado marka qiyaamkaasi ama soo toositaankaa iyo taagnidaa ka dambaysaa intaanad rukuucinba labaduba waa arkaan wey arkaan salaaddii ka mid oo inaad rukuucda dabadeed sidaa isu taagtaa ilaa lafaha dhabarka mid waliba meesheeda ay ku noqonayso waa rukn arkaanta salaada ka mida oo adoon si fiican isu wada taagin oo weli yaro foorara haddaad sujuuddii ku noqoto rukun baad ka tagtay arkaanta salaada ka mida waana sida dadka in badanoo ka mid ay sameeyaan rukuucduu kasoo toosayaa isagoo si fiican aan u wada toosin bu haddana isa sii daynaya isa shubaya sujuuddiibuu isu shubaya oo dib uu ugu noqonaya taagnida aad istaagaysid rukuucda dabadeed waa rukun qadarka ugu yarna waa inuu noqdo inaad sugtid inta lafaha dhabarka miduu waliba halkeedii ay fadhiisanayso oo si fiicanoo dhammaystira aad isu taagaysid abu xumayd wuxuu uhi markuu salaaddii rasuulka sifeynaysa bukhaari warinayo faidaa rafaca ra'sahu istawa xataa yacuuda kullu faqaarin fiqaarin makaanah rasuulku marka uu rukuucda ka soo tooso waa eekaan jiroo si dhammaystiran buu isu taagi jiray waxaanu taagnaan jiray inta laf kastaaba oo lafaha dhabarka ka midii meesheedii ay ku noqonayso dib ay ugu noqonayso wayarfacu yadayhi gacmihiisa kor buu u qaadaya cinda alictidaal markuu rukuucda ka soo toosaya cala alwujuuhi lmutaqadima markuu samica allahu liman xamida leeya gacmaha kor buu u qaadaya saddexdii siyaaboodtuu doonaanuu samaynaya ama samic allahu liman xamida buu horraysiinayaa oo kor u qaadista gacmuu dambaysiinayaa ama gacmuhu horta kor u qaadaya ama waxa weeyaan labada waa israacinayaa uma yaquumu waa istaagayaa muctadilan isagoo waxa weeyaan ay qaa'iman qiyaaman taaman taagan taagni dhammaystiran mutma'inan ahna mid ku xasilaya taagnida xataa yaahuda kullu cadmin ilaa laf kastaaba ay gasho maakhadahu meesheedii ay gasho meesheedii ay qabsato wa haadaa ruknun taagnidaasi iyo ku xasilitaanka lagu xasilayaana waa rukun ka mida arkaanta salaada wa yaquulu wuxuu odhanayaa fii hada alqiyaam marka taagnidiisi ay dhammaystiranto uu si dhammaystiran rukuucda uga soo tooso wuxuu odhanayaa rabbanaa walaka alxamd saddex siyaabood siduu doonuu odhan karaa rabbanaa allaahuma rabbanaa laka alxamdu iyo allaahuma rabbanaa walaka alxamdu afar cafwan afar rabbanaa walaka alxamdu awowda ay la socoto iyo rabbanaa laka alxamdu awowda laga reebo iyo allaahuma rabbanaa laka alxamdu bilaa wowa iyo allaahuma rabbanaa walaka alxamdu oo wowda wadata afartuba rasuulka waa ka soo arooray ayib adkaarta kale rasuulka ka soo aroortayna waa akhriyi karaa oo wuxuu odhan karaa allahuma rabbana walaka alxamdu xamda kaiira طayiba mubaaraka fiih kamaa yuxibu rabbuna wayardaa oo saxaabi baa dikrigaa akhriyey isagoo rasuulka ku daba tukanayay markaasaa rasuulku yidhi markuu salaadu ka baxay warkiinee baa yidhi suuhi aniga markaasaa rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam waxaan arkay soddon malag oo usoo kala dheeraynaya koodii qaadi lahaa mid waliba usleyka kale uga hor dheeray oo qaado xagga samada u qaad marka waa dikri aada u qiimo badan weeye haadaa waajibun rabbanaa walaka alxamdu inuu yidhaa waa waajib calaa kulli musallin mid kastoo tukanay waajib ku tahy kii imaamka ahaa iyo kii maamuumka ahaa iyo kii kelidii tukanay walow kaana mu'taman ha noqdaba mid la tukinaye fa innahu wardu lqiyaam waa wardigii qofku uu akhriyayay markuu istaago rukuucda dabadeed ama tasmiicu samica allahu liman xamida miyaa fa wardu lictidaal waa wardiga uu akhriyayo markuu soo toosayo waa labadaasi waa inaad saa u kala ogaato marka sheekh alalbani madhabkiisu wuxuu yahay raximah ullah in maamuumka laftiisu labadaba uu jamcinayo samica allahu liman xamida iyo rabbana walaka alxamdu ama xadiidka odhanaaya faida qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbana walaka alxamdu imaamku markuu dhaa samica allahu liman xamida waxaad tidhaha rabbana walaka alxamdu sheekh wuxuu leeya laga qaadan maayo inuu maamuumku ku gaabsanayo rabbana walaka alxamduda laga qaadan maayo macnaheedu waxa weeyaan waxaa la barayaa maamuumku dikrigii hore samica allahu liman xamida ee imaamka iyo maamuumkaba ka dhaxeeyey inuu ku daro rabbana walaka alxamdu sidaa marka la idhaana maqaamkan wuxuu noqonayaa maqaamaadka imaamka iyo maamuumku inay iswaafaqaan ay bannaan tahay oo aanay waajib ahayn imaamku maamuumku inuu imaamka ka dambeeyo waana laba maqaam fi salaa maqaamka koowaad waa aamiinta oo aamiinta waxaa la rabaa imaamka iyo maamuumku hal mar inay wada yidhaahdaan oo inuu maamuumku imaamka ka dambeeyo maaha innaga waaba laga horeeyaaba imika waxaad maqlaysaa imaamkii oo mar dambe aamiin leh oo dadku mar hore ay dhammaysteenba waxaa la rabaa imaamku markuu wala daliin uu dhammeeyo nuunkaa ku dhawaaqiisa uu ka faaruqo ila aamiin buu bilaabayaa markaasi adna inaad markaa aamiinta bilowdo laakiin imaamkii wala daa maraya oo laamkii weli aan gaadhin ya-d iyo nuunka daayo ayay maamuuminta aamiin sii odhanayaan waa khalataas marka inay iswaafaqaan imaamkaiyo maamuumku waa bannaanta aamiintaasi isku hal mar waa inay yidhahdaan isla hal mar tanna waa la mid oo imaamku markuu ka soo toosayo rukuuci samic allahu liman xamida buu odhanaya maamuumkuna isla markaasunbuu odhanaya uu soo toosayo laakiin tan waxay kaga duwan tahay mid waliba maqaamka uu odhanaya ayaa isku mid oo mid waliba markuu soo toosayo odhanaya laakiin tii hore waxay kaga duwantahay dee soo toositaanka imaamku uu rukuucda ka soo toosayo iyo tamaamuumku uu ka soo toosayo ayaa kala dambaysa oo imaamku markuu rukuucda ka soo tooso si dhammaystiran uu u gudagalo qiyaamkaa ka dambeeya rukuucda ayuunbaa la rabaa adna inaad madaxa kor u soo qaadin amaa waxay dad badani sameeyaan oo ah inay imaamka hortihi soo toosaan waa dembi weyn weeye rasuulku wuxu uhi amaa yakhsha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaam an yuxawila allahu ra'sahu ra'sa ximaar war miyaanu ilaahay riwaayad kalena an yuxawil allahu suuratahu suurata ximaar miyaanu ka baqanahayn ka madaxiisa kor uga soo qaadiy rukuucdii imaamka hortii inuu ilaahay suuradiisa suurad ximaar ka dhigo suurad dameer ama inuu ilaahay madaxiisa madax dameer uu ka dhigo ilaahay sidaa uu u ciqaabo waxay ahlucilmigu isweydiiyaan oo maxaa qofkaa dameer loola doontay imaamka ka soo hortoosaya waxaa loola doontay baa la yidhi isagiyo dameerka doqonniimadaa ka dhaxaysa oo dameerkuna waa doqon oo yudrab bihi lmathal fi lbalaada doqonnimada ayaa loogu maahmaahaa ninkaa imaamkiisiioo weli aan soo toosin soo toosayaana waa doqon hadduu dooniyo suldaan reer u taliya ha noqdee hadduu dooniyo madaxweyne ha noqdee waa doqon oo sidee buu doqon u yahay wuxuu doqon u yahay wuxuu garan waayey imaamka iska sug kolla salaada ka hor dhammayn maysidi inkastuu uu isku dayo inuu degdego imaamka uu ka hor degdego uu ka hor rukuuco uu ka hor sujuudo uu ka soo hor tooso ma kor buu salaada ka baxaya iyadoo imaamku aanu ka bixin marka doqonnimadiisu waa ta garansiin weyday iska sug imaamka kolleyba waad ku xidhantahe oo salaada ka bixi maysidi nacam qaala wayusawi waa simayaa bayna hada alqiyaam taagnidaa rukuucda ka dambaysa iyo warukuuci rukuucda fi tuul xagga dherarka kamaa taqadam sidii horeba aynu soo sheegnay wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsala allahu cala nabiyina mxamed wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira